wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ka gobatay shirka wadatalado kala laweeldhaday hay-adoo ka shaqeeya u arrimo biyo iyo faydhowrka gobolka baay shirkaoo si rasmi usan furay agaasimaha waaxda biyo iyo weliba diiradda laga saaray xaalado bini-aadinama digniino cudurada sada shuban biyoodka caqabado maalgelinta iyo hogwadaaga waxqabadka hay-ado shirka weybaa qayb ku hayay dadaalada laka hoojow iskaaladoobka iyo qorsho wadaagga horumarinta adeegyada shalduwan shiritaanka shirka iyo weliba walyaabo langu hadaleh iyo muhiimada lakulaha sharaxaad kubiyey agaasimaha waaxda biyo wasaaradda kheyraadka iyo biyo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya liibaan axmed cabdulaahi muhiimadu waxay ahayd dabcan horta xaaladaha jira deegaanada koonfur galbeed ka jira in abladekooda kolley si guud aan ugu kala qaadano oo aan shirkan dabcan isku xog wareysano isku dhaafsano wixii jira meelaha baahiyu ka jiraan meelaha u baahan deg deg wax looga qabto meeluhu caqabaduhu ay ka taagan yihiin waa uga mahad celinayaa siciid iyo clusterka oo dabcan coordinationka iyo xiriirinta dabcan har iyo hameynba dee dab u taagan oo ka shaqeynaya howlahaas isagoo shaqooyin kale oo u gaaro u gooniya u yaalaan inuu arrintaas xoogga saaraya mar walba uu qaylinayo oo idinkii idiin soo dirayo xoogta iyo waxyaabihii laydinka baahan yahay qaarkiina isaga aad la xiriireysaan meelihii aad ka rabtaan inaad wax ka fulisaan oo ka baarkeysaan haddaan platformkan hadda aan iskugu imaanin oo bishii lagu kulmayo uusan jirinna dabcan wax hagaagaya male biniaadanku wuxuu ku wada shaqeeyaa waa inuu xogta iswadaarsado meelihii wax laga qabanhayo aanu ogaano resourceka yarka aan helayno intiina hadda halkan joogta aad haysaan iyo qaar kaloo hadda inaga maqana aysan noqonin wax inaga luma oo meel aanu ognahay oo baahidii markaasi si rasmi uga jirto aynu ku bixino oo aan geyno waa ahmiyadda aynu ka leenahay platformkan inuu jiro inaynu xoojino oo qeyb badan oo idinkeeda ka mid a dabcan hadda uu gaabiskaga jiro inay xogahaas ay la soo wadaagaan siciid ama annaga wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kale oo wadashaqeynta la leedihiin oo ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka oo iyaduna da dabcan platformkan nala wadaagto oo nagala shaqeysa ahmiyadda markaan isku soo duubno tani ay kaga duwaneed maanta aan iskugu nin waxay tahay xilliyo roobaad baa lasoo galay degmooyin badan waxaa laga soo sheegaya kaysas badan oo cuduradan biyaha ka dhasha horta balse uga arrimahaas taagana jira aan ugaga hortagnaa oo wax uga qabanaa inagoo wada jira wasaaradda hadda biyaha iyo wasaaradda caafimaadku iyo kalastarku inta goonidooda dhagaagaan oo cido gaar maaragtay hay-ado gaar oo ay wax ka heli karayaan wax ku tuhmayaan oo tun weyn inta la xiriiraan wax waa ka raadin karna laakiin waxay ku qorax badaatay oo nala fiicnaatay markaan anagii siciid isla aragnay tiimkan kalastarku inaanu idinkeedi la soo wadaagno reedha waxaana u baahanahay saddexda degmaarmeyna waxaa ka qabano maxaad contribution baxsan kartaan oo ka qaban kartaan waa idin kaga mahad celinaynaa qeybtiina haatan siciid la wadaagay kuwa kaloo imailada noogu soo jawaabay waa ku mahadsantihiin haatanna waxaan codsanaynaa inaan dardar gelino oo howlahaas aanu sidaan uga jawaabi lahayn xilliga kan adag lagu jiro bulshadeennana aan maaragtay inagoo wada jiro oo gacmaha haysaysana wixii aan markaa awoodno aan uga qaban lahayn ciddiina markaa hadda gaabka ku jirtay aan waxayna waxa yaroo aad noo awoodaan oo aad heli kartaan oo ay kamid tahay dee man powerka xitaa laftigooda siciid hadda uu idinka qaadayay waana idinka qaadanaynaa waana isticmaalaynaa degmooyinka ay ay kamid tahay afgooyo hadda aan dareemayo in gaab fara badan ka jiro bartnerska hadda halkan joogana hal qolo iyo maaqan laba qolo meelahaas ay active ka yihiin wax ka wadaana waxaan isku dayi doonaa anigoo cluster kuba inaanu hay-adihii kale ee markaa aanu awoodno oo internationalka aan la wadaagno sidii wax looga qaban lahaa mar labaad iyo saddexaad kasoo qaybgalkiina waa idinkaga mahad celinaya kulanka iyo sida hufan iyo maaragtay wadashaqeynta wanaagsan siciid iyo tiimkiisana mar walba kumahadsan yihiin idinkuna mahadsan tihiin shirkuunyo weyba si joogta ee bilkasta oon ku dhiyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay welibana laka falanqeeyay walyaabuhii qobsoom iyo qorsho ambahan in la fuliyey